waxyaalaha uga hadayna uga hadalana waxaa ka mid a maaragtay dadkan oo dhibaatooyinka qaba miinooyinka waxyeelada ay u geysatay sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa ama maaragtay loogu baraarujin lahaa dadka kale oo hay-adaha caalamiga hadday noqdaan iyo hadday dowladda noqoto dadka sidii waxqabasho toos loogu qaban lahaa ila dadka uma u baahna maalin kasta bil kasta abril oo timaado in la qabto xalfado un waxay u baahan yihin waxqabad muuqda marka waxaan dooranay in aan cabasho gudbino on idhaahdo dadkan waxay u baahan yihiin waxqabasho toos ah maanta magaalada muqdisho qeybo ka mid a waxaa looga dabaaldegayey maalintan oo hay-ado caalami ah iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliyaba ay ka qayb galeen dadkii arrintaasi ay khusaysay maadaama aad tihiin adinku maxaad uga qayb geli weyseen wallaahi waa fiicnaad waana runtaa oo maanta way ka dhacday in magaalada muqdisho qeybo ka mid a ee dowladda iyo hay-adaha caalamiga ay ku qabanayeen laakiin haddaan unahay dadkii naafada ee si toosa u qusaysta arrintaas waxaan ka qaadanay go-aan inaan tegin sababtoo sanad kastaba in maaragtay bandhig lagugu sameeyo dadkiina aan wax loo qaban waxaan ka dooranay in aan cabasho gudbino oon dhahno dadka in wax loo qabtaan fiican marka maanta maanan tegin oo halkaas go-aanan ka gaarnay inaan tegin haddaan unahay dadka waxyeelada ay u geysatay miinada runtii hal qof oo ka tirsan dadka maaragtay miinooyinka maanta waxyeelaysay oo barnaamijkaas ka qayb galayna ma jirin laakiin waxaa qabtay waa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaguna runtii baaq guuda u jeedinay oo in dadkan waxqabasho ay u baahan yihiin sababtoo lacagta lagu baabi'inayo maanta in lagu qabto xalfad waa lacag aad iyo aada u ballaaran oo dee dhowr kun oo dollar ka badan dad badan ayay u qaban kartaa nolol ay u noqon kartaa shaqo abuur oo waxyaalaba fara badan ay u qaban kartaa marka waxaan nidhi dadka dhibaataysan in wax loo qabta ayaa maanta ka door bidnay intaa tigi lahayna xalfadaas meeshii maaragtay xoog laga saari lahaa in fanaanado iyo koofiyo un in loo qaybiyo qarash badanoo lagu qarasiro maaragtay hal maalin laga tegi lahay sababto dadka waxaan u baahan yahin waxqabasho toose caliyow adigu waxaa tahay qof ku waxyeeloobay walxahan qarxa muddo hadda laga joogo dhowr iyo labaatan sannadood araggiibay ku tirtay gacmihiina sidaasoo kale waa ay ku tirtay ma jirtaa cid wax idiin qabata haba yaraatee xataa dhinaca wacyigelinta iyo baraarujinta iyo in dadka niyadda loo dhiso cid waxyaabahaas aad kala kulantaan ma jiraan waa muddo labaatan iyo shan sana runtii aniga aan ahay dadka waxyeelada meenada u geysataan ka mid ahay marna ma dhicin marka laga reebo sanadaadka kuu sheegay warkii ku bilaabay dalada hadaf ay ku midaysan yihiin ururada naafada oo maaragtay magaalada muqdisho ama naafada oo isxil saartay marka laga reebo inay wacyigelin iyo samayso moogi wax kale oo ama hay-ad caalamiga ama dowlada oo dadkan wax u qabtay marna nama soo marin waxaan oganahay hadda magaalada muqdisho ka jiro dadka aragga ama naafada ka ee maaragtay miinooyinka ay waxyeeleeyeen in njooyo loo kale ay usoo qaadaan mashaariic ku saabsan shaqo abuur oonan maaragtay dadkan laga qeybgelin oo maaragtay si un maaragtay kale laga laga laga yeelo maaragtay wax wax u qabto markii layska dhaafoba ayukaan uu dhibaato maaragtay toose lagu yahay runtii waayahay adigoo canug yara ayay dhibaatadan ku soo gaartay adiga gacmihii waad beeshay araggiina sidaasoo kale waa arrin xanuun badan dabcan ma isku daydaa in aad ka baraarujiso amaba aad ku baraarujiso bulshada in ay ka fogaadaan walxaha qarxa maadaama ilaa iyo maantadan aanu joogno waxyaabihii qarxayay ay waddanka sidii uga sii socdaan walaa nasiib darro waaye muddo labaatan shan sano kadib dalkii soomaaliya weli ay dhex yaalaan waxyaalihii qaraxa maaragtay ama dadka ay ku naafoobayeen laakiin nasiib darro taas hal qof keligeed inay u istaagto wax kama qaban karto dalkeeni ayaa burbuur iyo dhibaatooyin badan ku jiro laakiin wax badan ayaa isku dayaynay runtii in dadkaan uga sheegno meediyaha in dhibaato aada iyo aada u xanuun badan ay tahay arrintaasna laga foojina weliba caruurta xaggeeda runtii markii lasoo hadal qaado caruurta miinooyinkii waxay waxyeeleeyaan si gaare runtii ii danqisaa taasna waxaan dhihi lahay in dadka waalidiinta oo ilmahan dhalay iyo mas-uuliyad gaara iska saaraan in ilmihii ilmaasha laga koontaroolo laga alaaliyo runtii xaggii nidaamyadii kale ama haday noqoto hay-adihii iyo dowladdeena waxqabasho toose runtii uma sameeyaan waxay ka dhigaan un afarta abril oo bajadii lagu raadiyo taasna maaragtay waa mid aada iyo aad haddaan u nahay dadka miinooyinka waxyeeleyn aan uga xunnahay runtii maantana aan u go-aansanay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda man action iyo barnaamijkay ku qabanayeen iskuol buluusiya aan ku tegin oo ka istaagno